issuega burcadu waa mid runtii bilihii dambe aanu si gaara il gaara ugu fiirinaynay maadaama gaadiidkii isaga gooshayay marinbiyoodkan noo dhexeeya annaga iyo wadamada khaliijka ah oo badanaa ganacsiga iyagu uu ku xiran yahay ay soo food saartay amni darro dhanka gaadiidka ah maxay ciidamadu maxay ciidamadu kaga hortageen falalka burcadbadeednimo ee qaarkood lagu qafaashay maraakiibta kuwo kale weerar loo geystay maxay tallaabo ah oo qaadeen intay hadda bilaabmeen howlaha kan waa jiraanin dad lagu qabtay kuwo lagu dilay baa jira oo maaragtay hadda maaragtay iyagu ruuxooda ku naf waayey marka hawshaasi waxay ahayd hawl garab socota mataqaana mar walba waxa weye hawl rotina oo hawl maalmeedka ciidanka oo subax walba ay la kulmaan bay kamid tahay
imise qof ayaa lagu qabtay iyagoo falal burcadbadeednimo gacanta kula jira hadda burcadda la hayo ilaa iyo toddoba qof meelahaas weeye inta ku dhaawacantay iyo inta ku waxyeelowdayna runtii tirahooda hadda actually intaas weye kuma oran karo laakin way jiraanin dad laguna dilay kuna dhaawacmay marka riboodkooda insha allah waxaan ka helaynaa dhanka booliska iyo ciidanka b n b da ma jirtaa maraakiib ay burcadbadeedu gacanta ku dhigeen muddadii ay bilaabatay horta intii faldimbiyeedkani uu soo cusboonaaday waxaa burcadda gacanteeda galay laba markab oo markab ay lahayd dawladda waxa weeye sri lanka oo kalluumaysi ahaa iyo markab kale oo isaguna ruweyn la yidhaahdo oo laga lahaa dalka bulgaria markabka bulgaria laga lahaa ruweyn la yidhaahdo ayaa ku horreeyey gacanta burcadbadeeda markabkaas waa markab aada u weyn waxa uu sidaa waxa weye badeecad isugu jirta waxyaabaha beeraha lagu bacrimiyo iyo birtan steelka la yidhaahdo oo runtii markabkaasi maadaama uu markab aada u xajmi weyn uu ahaa waa uu soconayay oo movementbuu sameynayay maadaama shidaal badan uu helitaangeediisu ay ku jiraan waayo cabsi badan ay ka qabeen burcaddu inaysan ku xasili karin dhanka beriga wuxuu sameynaya dhaqdhaqaaq ilaa iyo hobyo ilaa iyo raasigan raas xaafuun la yidhaahdo ilaa iyo raas gardafu raas casayr marka waxaan isleeyahay runtii markabkaasi ma suurtagelin in howlgal lagu fuliyo laakiin markabka sri lanka waxaa ka howlgalay ciidamada badda navyga india navyga waa succeed buu noqday operationkiisii waa lagu guulaystay in operationkaasi lagu qabto burcadii markabkaa saarnayd ee afduubtay burcadaas runtii ciidamada indiyaanka markay nala soo wadaageen in operationku succeed yahay waxaa informationka ay nagu siiyeen in la geynayo dalka dalka secialis arrintaasi marka suurtagalnimadeedii informationka halkaasuu noo joogay waxaa nagu maqaalaa shalay in ay kasoo caariyeen dekeda ceelmacaan inay kasoo caariyeen oo asi oo aada u rafaadsan oo muddo saddexdii bisha maadaama operationku fulay maanta shalayna ay ahayd kow iyo tobankii bisha intaa waxay sabeynayeen badda hadda iyaga warbixinta laga helay dadkii u gurmaday maadaama dad shacaba ahaayeen oo kalluumaysato ah informationkii hadda ugu dambeeyey iyaga laga helay waxay ahayd in shidaalkiina laga daadiyey cuntadii siteedna badda lagu daadiyey kadibna looxoodii yaraa inta dusha laga saaray ay kaga tageen badda korkeeda iyadana waxaa dhinaca socotay oo maalintii labaad la qabtay doon iyaguna kalluumaysi ay afduubeen burcadbeed kow iyo toban qofa iyaguna iyagoo biyaha caalamiga ah maraya ayaa waxaa qabtay ciidamada navy india navyga iyaguna riboodkii saddexdii bisha ay nala soo wadaageen bay iyaduna ahayd bay la socotay warsubxeedkii shalay ayaa nagu maqaalaa iyagana inay kasoo caariyeen iyagoo muddadaas saddexdii bisha ilaa iyo kow iyo tobankii bisha udhexaysay iyagoo badda sabeynayay inay kasoo caariyeen magaalada kulub iyagoo qeyb kamid a ay cooma ku jirto iyagana riboodkiisa kulub waxay u dhowdahay ayl iyo aageeda weeye wasiir waxaad ii sheegtay in kow iyo tobanka nin soo caariyey qaarkood kooma ku jiraan maxaa ku dhacay kow iyo tobankan burcadbadeeda ee kasoo caariyey kulub aaga garacad ku dhow waxaa ku jira nin dhaawaca oo ay xabaddu ka haleyshay afka marka ninka dhaawaca ayay wataan waxaana howlgalkii lagu fuliyey lagu qabanayey deegaanka ay ku qabanayeen ayuu ku dhaawacmay ninkaas marka xaggee wax ka qabaa qeybta afka ah buu ka qabaa sida ay warbixinta hadda nagu soo gaarsiiyeen dhinaca afka ah ayay xabad kaga dhacday xabad weyn dhinaca kale ka baxday ragga aad sheegtay ma dad shacabaa haya mise ciidanka ammaanka gacanta ku dhigay hadda ayaa lagu baxay in lasla soo wareego oo lasoo qabto dad tabar haya maaha waa dad nafsadooda aada u hooseyso marka haddeer ayaa ciidanka loo diray ciidankii ka howlgeli lahaa marka waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda in gacanta lagu soo dhigo dhammaantood ninka dhaawacaana lasoo qaado ninka dhaawaca ah marka laga reebo kuwa kale maxaa kuwa madageliyey
maadaama ay muddo maaragtay sideed cishaa ay badda sabaynayeen cuntana aysan haysan dabaylaha badda ka dhacaya ayaa saamaxay inay dhanka xeebta deg deg u yimaadaan meesha howlgalku ka dhacay biyaha internationalka ayay ahayd marka suurtagal ma ahayn iyagoo bilaa shidaal ah iyagoo bilaa maaragtay cunto ah inay si deg dega oo noloshooda ay usii jirto marka laakiin faa'iidadu waxay ahayd maadaama dabaylo badan ay dhanka badda kasoo dhacayeen oo dhanka beriga usoo dhacayeen inay soo caariyaan taasaa fududaysay waxaan rabnaa inaanu digniin u dirno bulshada ku howlan inay ka ka geysato faldembiyeed xeebaha puntland inaysan dhanka biyaha caalamiga aana ku badbaadayn dhanka beriga aana inaysan ku badbaadayn oo hadda anagu howlgal insha allahu bilaaban doona ayaamahan ayaan rabnaa inaanu xajmi hawl xajmi leh lagu qaado ma jirtaa in dhowaan doonsida hub sharci darro ah ay ciidamada puntland ku qabteen xeebta degmada caruura ee gobolka waa mahadsan tahay doontaasi waxay ahayd doon feber glassa waxay siday hub small armia oo waxyaabaha maaragtay hubcadiisa kala duwan oo hubka yaryara doontaasi sida maaragtay informationka waxaa ka howlgalay ciidanka raas casayr oo taliyaha qeybta iyo iyo booliska ciidanka raas casayr doontaasi waxay siday hub ay kasoo tallaabisay dhanka yamaneed runtii waxaa lagu qabtay niman saddex nina oo soomaaliya oo doontaasi macnihii maaragtay iyagu saarnaa oo lagu dul qabtay doontii iyo agabkii siday iyo raggiiba waxaa loo soo wareejiyay dhanka magaalada boosaaso haddana waxay ku xiran yihiin saldhigga doontuna waxay joogtaa dekedda magaalada boosaaso waxaan rajaynaynaa insha insha allah in sharciga la mariyo oo nidaamkii maaragtay processka sharciga la mariyo marka hawsh howlgalkaasina howlgal fulay buu ahaa waana shaqooyinka iska shaqooyin maalmeedka ah oo mar walba way dhacdaa in ama cid lagu dilo ama cid lagu dhaawaco ama cid lagu soo qabto faldembiyeed noocaasa ama hindistay ama gacanta kula jirta
markabka aad sheegtay in burcadbadeedu ay gacanta ku hayso oo sameynaya dhaqdhaqaaqa badda dusheeda meel uu ku sugan yahay ma la xaqiijin karaa runtii markabkaasi ruweyn baa la yidhaahdaa oo dalka bulgaria laga leeyahay sideed iyo toban qof oo marataqaana baxaari ah ayaa saaran korkiisa hal nin oo kamid a operationkii markabka lagu qabsaday ayuu ku dhaawacmay hase ahaatee waxay ogolaadeen mataqaanay afduubayaashu in qofkaa laga dejiyo lana seefgareeyo marka spanish navyga oo maarata internationala oo iyaguna markabkooda ayaa loo dejiyey lana saaray markabkaasi hadda meesha uu ku sugan yahay immediately movement buu samaynayaa mar walbana waxaanu kala qaadanaa ciidamada ilaalada badda ee ciidamada internationalka waxaan kala qaadanaa informationka meesha uu marayo marka hadda wuxuu ku sugan yahay dhankaas iyo wuxuu nagaga beegan yahay xeebta galmudug ayuu ku beegan yahay marka insha allah waxaan rajaynaynaa isagana dhaqdhaqaaqiisa si dhow baa ula soconnaa waxaan rajaynaynaa in operation si deg dega loogu fuliyo laguna qabto dadka mataqaanaa saaran ee afduubayaasha ah